degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowlada deegaanka soomaalida ee itoobiya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xereeyay tartan qur-aan akhris ah oo loo qabtay boqol arday oo laga soo kala xulay labaatan iyo lix madaraso oo ku yaala tulooyinka hoos yimaada degmada gaashaamo munaasabada xiritaanka tartankan ayaa waxaa ka qeybgeli maamulka degmada guddiga garsoorka tartanka culamo udiin iyo marti sharaf kale sheekh mustafa aadan gudoomiyaha tartanka iyo qaar ka mid ah guddiga garsoorka tartanka ayaa si wadajir ah uga warbixiyey qabsoomida tartankan si nabadgelyo leh oo jawi wanaagsana baa ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu bilaabay sidii si la mid ah oo deganaan iyo farxad iyo jawi wanaagsanaba inagu soo gebagabowday ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa degmada gaashaamo iyo qabaliyada ku hareereysan ee martigeliyey ka soo qayb galay najixiyey musaabaqadan ama tartanka qur-aanka kariimka waxaan si gaara u mahadnaqayaa culimada degmada waxaan runtii u mahad celinayaa waxaan leeyahay allah idin barakeeyo maalkiina allah ha barakeeyo maskaxdiinana allah ha barakeeyo musaabaqadu waxay gashay ama tartankani wuxuu galay sanadkiisii afraad baynu hadda soo gebagabeynaynaa ilaahay mahadii waxaa laga dareemayaa sanadba sanad ka dambeeyo korukacaad u sarreeya ayaa laga dareemayaa tartankii natiijadii in la yidhiyo ardayda sanadkan isdiiwaangelisay waxay ahaayeen guud ahaan sagaal iyo sagaashan arday laakiin intixaanka waxaan ka qaybgelin toddoba koob iyo sagaashan arday baa intixaanka galay madaarista ka qaybgelaysay waxay ahaayeen lix iyo labaatan madarasadood afar iyo labaatan dabadda ka yimi oo tuulooyinka ah iyo laba madarasadood oo degmada ah ardayda guud ahaan sanadkan aada bay uga sarreeyeen mustawahoodu sidii ay hore u ahaan jireen marka dadaal badan baa muuqda guud ahaan taana macallimiinta ayaanu ugu mahadnaqaynaa jasaakum allahu khayran baan leenahay degmadu doorkan aada bay u sarreeyeen ardaydoodu markaa madrasad kastaa way soo dadaashay laakiin nasiib iyo calafkaa jira oo de waxa ilaahay qoray ayuunbaa la qaadaya qofku ilahay wuxuu u qoray tartankan oo sanadkii afaraad lagu qabanayo degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa waxaa qabsoomadiisa iska kaashaday maamulka degmada iyo culummada degmadaasi